Isbitaalka Guud ee magaalada Abarawa ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la soo gaarsiiyay in ka badan toban qof oo uu soo ritay cudurka shuban biyoodka. Dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka ayaa isugu jira haween, carruur iyo waayeel, kuwaasi oo ku noolaa deegaano hoos yimaada magaalada Abarawa ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Cumar Sheekh Cabdi, Gudoomiyaha magaalada Abarawa iyo qaar ka mid ah maamulka Isbitaalka Guud ee Abarawa oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay bukaanada uu soo ritay cudurka shuban biyoodka.
saakan waxaa dhacday sagaal qofooda la keenay shan waxaa laga keenay magaalo hoos imaado degmada baraawe booqaaw la dhahayo waxaa laga keenay shan embareesa waxaa laga keenay labo toddobo labona xaafadaa laga keenay sagaal qofood tirada guud oo isbitaalka danoo jiifto kuw iyo toban qofood waay oo biyo shuboodka ah waxaana ka codsanaynaa maamulka degmada iyo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wasaaradda federaalka dhammaan isbitaalka baahayaha ka jira oo ah faleebo wax faleebo la dhahayo isbitaalka noo yaala ma jirto faleebooyinkaas waxaana garabkii fadhiya guddoomiyaha waxaana sii jeclaha lahay codkeyga inuu kusii kabo sida hay-adaha wasaaradaha bulshada dhaqmeeda jaalidaha inuu farsi isbitaalka si degdeg ah baahayaa loo soo gaarsiin lahay waxaa aad ugu faraxsanahay dhibaatada dhacday macnaha maamulka degmada inay ka soo damqadaan oo si degdega ay noogu imaadaan waxay u egyihiin maamul macnaha dadkooda iyo deegaankooda u heelan ay u egyihiin waa dhibaato aad u xanuun badan maadaama oo maxaa la dhahaa famil dhan asbuucan dhan waa soo socday horta dhibaatadan way soo socotay laakiin waxaa xanuun badan maanta qoys dhan inay maxaa la dhahaa ay shuban diyaareeya ay u wada dhintaan
maanta sharaf aynoo tahay in annaga meeshan idinku soo booqano oo ay jirto xaalad runtii oo mana aan u adkaysamayno u seexan weynay markaan aragnay dhibaatooyinka runtii oo mana magaalada ay sii badanayso damiirkeennana siin waayo inaan mana xafiisyadeena fadhiisano inaan booqano ummaddan dadkan wax la qaybsano run ahaantii waan dareemi karnaa xaaladdii magaalada ku soo siyaaday ayladhaano badanna waa sameynay sidaan wada ognahay dad qaxooti ay jirto oo maana dad ay ku soo dhinteen kiisaskaas oo isbitaalkaan imaanin laakiin kiisaska isbitaalka imaadeen waa hayna hadda sida agaasinka iyo maana dhakhtarkii noo sheegay dr axmed runtii aadaad ugu mahadsantihiin waxaan rabnaa keliya inaan idinku bishaareeyo saacadahan soo socda ama maana waktiga ay noqotoba insha allahu tacaala inay idin soo gaari doonaan diyaarad oo sido oo maana daawooyin iyo faliibooyin iyo si kastaba ha ahaatee dawla-aanta ka jirta isbitaalka guud ee magaalada abarawe ayaa walaac ku abuurtay bulshada magaalada maadaama xilligan faraba-an uu ku hayo xanuunka shuban biyoodka